إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay iyo shalay waxa ay qaadeen weeraro ka dhan ah ciidamada dalka duulaanka ku jooga iyadoo khasaare la soo weerinayo munaasabad ee nabadoonku caleema saaranaysa jufo ka tirsan beesha cayr ayaa waxay ka dhacday wilaayadda islaamiga ah ee galguduud aqoon-yahan ayaa waxa uu ka hadlayay qiso muruga leh oo ku dhacday gabar ku fiicneyd qur-aanka iyo waxbarashada kale kadib markii ay ku dhex dhacday badweynta halista badan ee baraha bulshada ee internetka ciidamo ka amar qaata madaxweynaha wakhtigiisu uu dhammaaday ee dowladda federaalka ah ayaa jirdil waxay u geysteen waalidiin carruurtooda laga dagaalgeliyey etoobiya kuwaas oo bannaanbax ka dhigayay meel aan madaxtooyada ka fogayn dad maraykan ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen weerar mar kale ka dhacay gudaha waddankaas intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay iyo shalay waxay qaadeen weeraro ka dhana ciidamada dalka duulaanka ku jooga iyadoo khasaare lasoo werinayo weerar aad loo qorsheeyey ayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka qooqaani weerarkaasoo xalay dhacay in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday sidoo kale waxaa jira weerar kale oo ka dhacay kudhaa kaa oo isla jubbada hoose ku yaala waxaana ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsadeen ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan dhanka gobolka galguduud ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay weerareen qaar ka mid a ciidamada jabuuti oo ku sugan magaalada dhuusamareeb diryaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa halkaasi laga maqlayay ciidamada jabuuti ee ku sugan dhuusamareeb gaar ahaan magaalada duleedkeeda waxaa dhowr mar hore ay la kulmeen weerare kaga yimid xarakada shabaabul mujaahidiin dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay waxay qarax la beegsadeen ciidamo lugeynayay oo yugandhes ah qarax ayaa waxa uu ka dhacay inta udhexaysa golweyn iyo danow waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraantii halkaasi uu ku dhintay hal askari oo yugandhes ah waxaa suuragala in khasaare dhimasho iyo dhaawaco intaasi ka badan ay jiraan weeraradani waxay daba socdaan weeraro badan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay si joogtaha ugu qaadaysay shisheeyaha iyo ciidamada maamulada la shaqeeya kuwaasoo askar lagu dilay kuwana lagu dhaawacay munaasabad ay nabadoon ku caleema saaranaysay jufo ka tirsan beesha cayr ayaa waxay ka dhacday wilaayadda islaamiga ee galguduud maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid seer saraa loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday deegaan hoostaga magaalada dhuusamareeb ee wilaayada galgaduud munaasabada oo ay nabadoon ku dooranaysay jufada cabsiya ee beesha cayr ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada galgaduud waxgaradka jufada cabsiya iyo odayaasha wilaayada ugu horeyn nabadoon macalin cali ayaa munaasabada kasoo jeediyey kelimad soo dhoweyna ah waxaan ka hadlaynaa oon soo dhoweynaynaa gogasha maanta meesha ka dhacday oo isugu yimaadeen dad badan oo muslimiinuhu ayaan soo dhoweynaynaa waxaan soo dhoweynaynaa walaayada oo qayb kasta leh ee ka soo qayb gashay gogashaas ayaan soo dhoweynaynaa waxaan soo dhoweynaynaa oon gogasha u dhignay dad islaam ahaan nahay diinta islaamka ku dhaqankeeda iyo raaciddeeda ayaan gogasha u dhignay inaan iskugu nimaad oo aan ka ballanno ayaan gogosha u dhignay gogoshaas walaayada galguduudeed iyo annagoo reer galguduudeeda ayaa gogoshaas ka ballanna inaan iskugu nimaad oo aan iskugu nimaado gogoshana u dhigno nin naqiim ah oo naqiim naga ah oo diinta islaamka nagu hogaansha annagu waxaan u doorana diinta islaamka inuu nagu hogaansho annaguna waxaan karaa diinta islaamka inaan ku dhaqanno ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade ayaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay isagoona bogaadiyey nabadoonka ay dooratay jufada cabsiya ee beesha ceer runtii waxaa maanta sharaf u ah oo wax weyn oo aan kala soo qaybgeli karna ah inayna qayb ku hogaamiyo shareecada islaamka waxaan leennahay halkaas runtii waxaa ka soo ifaya iftiin aad u weyn oo aan dhihi karno maantay walaalihiin wax weyn ayay qabteen waan kaga mahad celinaynaa gogashaan ikaga mahad celinaynaa wanaagga iyo sharafta aad nagu soo dhowayseenaan ikaga mahad celinaynaa naqiibka diineed oo aad maaragtay maanta isku waafaqdeen dadka intaan la eg ay isku waafaqeen inuu maanta kitaabka ilaahay uu ku hogaamiyo ayaan ikaga mahad celinaynaa tawfiiqdaas ilaahay idin waafajiyey waan ikaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran maxamed nuure cumar faraweyne oo ah nabadoonka cusub ee ay dooratay jufada cabsiya ee beesha ceyr ayaa ballan qaaday inuu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxay iigu doorteen naqiibnimada shareecada islaamka iyo kitaabka ilahay inaan ku hogaamiyo wareer cabsiyow ma iigu dhiibteen reer cabsiyow ma iigu dhiibteen waa aqbalay inaan idinku hogaamiyo intaa kadib waxaan doonaynaa dadka deriska ah dhinac kasta naga xiga walaalaheena iyo dhexdeenna inaan isku maamulno kitaabka ilaahay hal irid oo loo dhaafo ma lahan kitaabka ilaahay ciddii qaatana iyadaa ku liibaanaysa sidaas ayaa galabta reer cabsiiye meeshaan iigu doorteen ilaahay ha ila galab galo ma ilaahayna igama dhiga kii ku dhex kufa inshaa allaahu kariim in ilaahay noo fududeeyana waa rajaynaynaa ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid isagoona jufada ku ammaanay nabadoonka ay dooratay hogaanka markan hogaan wanaagsan iyo hogaan xun labadaba waa jiraan taariikhda labada waa qoraysaa ee dad markaa wanaag ka shaqeeyo waa jiri jireen oo maaragtay ummadihii iyo ambiyadii iyo rusushii ilaahay soo diray dadkii ka garab taagnaa ilaa wakhtigan haddii aan joogno lagu soo gaaro dad wanaag ka shaqeeya oo taariikhda baalidahabi ee ka qaatay waa ay jiraan dad naga dambeeyona sidaas oo kale ahaan doonaan ee sidaas oo kale dhinaca kale dad ayagana maaragtay xumaan ka shaqeeya oo taariikh xun dhaafo oo maaragtay sharti iyo xumaanta ka shaqeeyana waa jiri jireen ayagana hogaamiyaal ah waa jireen insha allahu tacaala waxaa nasiib aad iyo aad u wanaagsan ah oo ilaahay wax looga mahdi ah in maaragtay maanta maaragtay beesha reer cabsiya ay naqiib ay doortaan naqiibkaasoo shareecada islaamka ku hogaaminayo oo ku dhaqanka shareecada islaamka u taagan ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey ayagan waxaa laga rabaa arrintaas ilaahay subxaana wa tacaala u gartay inay ilaahay ugu mahad celiyaan ayaa looga baahan yahay wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa marar badan ka dhacay munaasabaad noocan oo kale ah kuwaasoo qabaa'ilada dega wilaayaadka ay ku duubteen ugaasi iyo nabadoonna ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka aqoon-yahan ayaa waxau ka hadlayay qiso muruga leh oo ku dhacday gabar aada ugu fiicneyd qur-aanka iyo waxbarashada kale kadib markii ay ku dhex dhacday fadweynta halista badan ee baraha bulshada ee internetka warkan waxaa inoo haya maxamed ciise mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee aadka ugu dhuundaloola dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada ee internetka ayaa soo bandhigay qiso naxdin leh oo ku dhacday gabar fariid ku ahayd waxbarashada gabadha oo aan aqoon u lahayn waxa ka socda baraha bulshada oo u badan fasahaad ayaa markii ay dugsiga sare gaartay dalbatay in loo gado mobayl nooca casriga ah waana halkaas meesha ay qisada murugada leh ugu bilaabatay inaan dhalinyara oo dugsiga hoose dhexe aan weligeed kaalinta koowaad ka dhaadhicin oon weligeed mobil isticmaalin oon maxaan idhaahdaaye rag iyo dee la macaamilkiina meel laba u soo marin markay dugsiga sare gaadhay ilaa intaana lagu siinayay jawaa-is iskuulkeedu bogaadinayay macallimiinteedu bogaadinaysay waalidka loo baarigayay markay soo gaadhay dugsigii sare bartanka ka marayso ayay aabbaheed ka codsatay ama aabbaheed ku yidhi waxaan ku siinayaa abaalmarine wax codso waxay tidhi waxaan doonayaa mobilkaab weyn ee smartphoneka ama moobiladan balballaadhan uu iibiyey sheekadu way duuban tahay iyadoo si waadixa aan uga sheekaynayo inantaasi markii loo iibiyey waxay furatay akownadaa warbaahinta bulshada markii ay furatay kadib maxay kala kulantay waa kan aqoon-yahaanka oo si ambaqaadaa dad aan wanaagsanayn saaxiibbo aan wanaagsanayna way ku dhex dhacda waxaa mustaxiil ah ama waxaan dhici karina qof intuu badweyn ku dhex dhaco in la yidhaahdo haqoyn oo dhibicbi iyay kugu gaadhi waa waxaan dhici karin badweynna dhex dhig haddana dhibic biyo ayay ku gaadhi warbaahintii bulshadu dadweyntaasay noqota khayr iyo sharbo way isdhexda way isdhex joogaan laakiin markaynu caqligeenna eegno sharka ayaa xaggiisu u badan yihi khayrku waxba kuma yeelay soomaalidu idhaahdo inantaasi waxay u gacan gashay casaabad ama koox intaa kadib aqoon-yahaanka ayaa ka waramay waxa ay gabadha kooxahaas kala kulantay dabadeedna waxaa la gaadhay in la hadido oo lagu hadido sawiro weliba aan qaarkood run ahayn laakiin la sameeyey oo photoshop iyo waxyaabahan aadka lagu sameeyey loogu sameeyey inan yar waxaad sawirataan oon guriga hooyadeed iyo aabaheed dhaafin iyo iskuulka oo qur-aanka xifdiday oo tacab badan la geliyey oo ilaahay maskax iyo garaad badan siiyey oo u dhaliyey oo badweyntaa ku dhex dhacday waxay gaadheen inay casaabadii iyo kooxdii hawsha badnayd ee inkaarta qabtay ee gacanta ugu dhacday inay ku hadidaan ay idhaahdaan sawirradaasaanu meel kasta geynaynaa haddii waxaan rabno aada yeeli weydo intaasi kadib waxaa dhacday inay dhunto sharaftii iyo dadnimadii gabadha sida uu sheegayo aqoon-yahaanku waxaa dhacday inantii in sharafteedii ay baaba'do maahmaaha baan soo qaata waxaan idhi soomaalidu waxay dhahaan waraabe dhergeybaa walaalkii xasuusta waraabayaashu markay dhergaan bashiir rabaysameen way qayliyaan way ciyaan waxaa gaadhay inuu kuraydii kale iyo xaafadaha inamadii yarraayee joogay saaxiibadii casuumad ka dhigay inantii dabadeedna way xejin kari weyday sidaa ay wardi sheegayso inantaasi way ku dhufatay maskaxda way xanuunsatay markii arrinkii inantii xanuun ku dhacay wax walba way ka sheekaysay laakiin maxay ka tahay dhacdooyinka noocaasa ee aan la ogeyn in cid lala wadaagin maxay ka tahay dhibaatooyin noocan ah ayaa soo wajaha inta badan dumarka isticmaala baraha bulshada ee internetka mid yar iyo mid weyn waxaana aad u yar kuwa soo bandhiga dhibaatadooda ciidamo ka amar qaata madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday ee dowladda federaalka ah ayaa jirdil waxay u geysteen waridinta carruurtooda laga dagaalgeliyey etoobiya kuwaas oo bannaanbax ka dhigayay meelaan madaxtooyada ka fogeyn waalidiinta ayaa waxa ay wadaan dibadbaxyo isdaba joog ah kuwaasi oo ay ku xanuunjinayaan madaxweynaha dowladda federaalka kaas oo wiilashoodii ka gatay dowladda etoobiya ka gadaal markii lagu soo tababaray dalka eritrea waxaana la sheegay in dhallinyaradaasi qaarkood la laayey halka kuwo kalena aan warya wacaa laga haynin waalidiinta ayaa iyagoo mudaharaad ka dhigaya isgoyska sayidka oo madaxtooyada aan sidaa uga fogeyn waxaa soo weeraray ciidamo ka amar qaata madaxweynaha dowladda federaalka ah waxaanay u geysteen jirdil ba-an waalidiinta qaarkood waxa ay sheegayaan in loola dhaqmay sida yuhuuddu ay falastiiniyiinta ula dhaqanto ciidankii dowladda dariiskii dowladda ayaa nagu laayay meesha oto-oto iridkeed shalay waxaanu nidhi ma ma ma falastiin baana ma falastiin baana shalay falastiin baan noqon innagoo taagan innagoo taagan oto-oto bartamaha muqdisho ayaan falastiin noqon sida falastiinkiibaa naloo laayay hooyooyinka baa derbiyada lagu jiiday rasaas nool nool baa loo adeegsaday ninkii dhagalahow maqal ninkii dhaayalahow maqal dhibaatada maanta naloo geysanaya waa nalkaga dambaynhaya haddii ubadkii la safriyey ee hooyadii laamiga lagu jiiday yaa ku xiga berri yaa ku xiga berri odaga mukayfka ku shidanow istaag u xanuunso hooyada u xanuunsada oo dhallinyarada hooyada u xanuunsada toddobada kun oo wiil oo soomaalida ah ee raqya ruux meel lagu sheega aan la garanin ee markaanu derbiyada istaagna ee rasaasta nool nool naloo adeegsaday ee haddana nala yiri lacag baa loo qaybiyey oo haddana nala yiri mucaaradba waxaa weeye waxaa la hal nin guraan dheelmadhanna uma fiyooba anuu dhaawac baan gacan ka ahay cabdiyaar eer gacantiisa asagaa igu dilay ninka taliyaha cabdiyaar eer gacantaas ma qaadi karo na qof dumara ahay haddaa hadda baneeya gacanteeda waa dadka islaamka waa yaabahayaan marka waxaan rabaa ragga soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyed waxgaradka oo wax maqlahaya horta dhibaatadiina gaartay inaa dumarkaas la laayo hadday raalli ku yihiinna kulligood ha aamusnaadaan haddayse raalli ka ahayna ragga soomaaliya waxaan ka codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaaban uga codsanaynaa jiw shalay dhibkiina loo geystay oo nimanka madaxtooyada laga soo amray cabdiyaale ereg noo geystay iyo ragga uu asagoo amarka siiyey sidii wax gaalo camal layna warlaaya warlaaya warnaagahalaa warna gacantiisu igu dila ilaahan ku dhaartee waalidiintu waxay intaa ku dareen in farmaajo ay ku qatalmeen oo ay u malaynayeen marka hore madaxweyne soomaaliyeed laakiin dib ay ka ogaadeen in uu cadow yahay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne soomaaliyeed aan moodaynay ilmaheenniibuu qaaday elitareeyuu ku shubay qadaraan idin geynaynaa buu yidhi elitareeyu haddana intii hambada ahayd oo dhibaatooyinka caalamku ka sheekaynaya ka soo hartay ayuu haddana elitareyaankii yidhi laaya oo guryaha ku dhista oo beeraha ku fasha intaas markay ka soo hartay wiil la yidhaha cabdirisaaq eletareeya ku magac dheer ooy madaxweynaha ilma adeer yihiina loo xil saaray inuu inta kalena u dhammaystiro labadaa nabar annagoo qabna nabarkii saddexaad waa wiilka shalay hooyooyinkii ooynayo jidadka ku ooynaya ku laayey sayidka iskoobasuu nugula garaacay nugu garaacay nugu garaacay markii dambeetana qor baadkiisoo noogu daray gabadhii oo dhibaataysan oo sakaraada oo nafta dhibayso uu haraantida ka daawaa laga waaya haraantida ha dhimato yiri ha dhimato meeshaa ku dhimato ha dhimato meeshaa ku dhimato hooyo nana socota ookiyaalaha uu ka sii waa ka baabaashay mid kale haraantiyu ku dhifta waayeel kale meesha ku tuuray wax oo noo deystay shalay ma aysan jirin sayidka dhexdiisa ka dhacday annagoo hooyo oo ilmahan u doodayna dhibaataduuna geeyey mid aan taariikh aan ka sheekay karna ma bahanbo raggiina waa ka seexdeen ilaa xal wax ka soo jawaabo ma laheen madax xala noogama soo jawaabin ra-iisul wasaare noogama soo jawaabin dhibkeena guryahaan la jiifnaa guryaha dhexdiisaan la jiifnaa waalidiintu halkii ay sugayeen in dowladda federaalka ay uga garaabto wixii dhacay ayaa waxa ay la kulmeen tirdil tanina waxa ay muujinaysaa wejiga dhabta ah ee madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo guud ahaanba dowladda uu madaxda ka yahay laamigaa nala ku jiiday waan jajabannahay korka yaga liif aanaa u dulqaadan karinin baan maxay ta nala ku garaaca marka horta maanta taasaan meesha ka sheegaynaa cid aan maanta u cabanayno oon leenahay hadde dowlad baa loo cabtaa dowladeeda annaga hore bay nooga dhaga adegtay cid aan u cabanayno horta allihii subxaana watacaala baan u cabanaynaa cabasho ka sakoobo koley ninkii waxgarada ama wax maqlahaya ama maanta adduunka meel kasta naga fiirsanaya dhibaatadaasaan na haysata hooyooyin baa nahay waad u jeediin intaan laaglaagnahay dad maantay maca la dhihi karo waa dad kibir usoo bannaan baxay ma ahan muddaan cabanayno idaacadaha ka muuqanaynay aan hadlaynay hadalkayagii rasaas noolnool iyo ciidamadeedii dowladda oo tiknikadii wadato nala ku laayay baa baal maxay tay waajib nala kaga dhiga dad badan oo marka hore taageersana madaxweynaha dowladda federaalka ayaa aada uga xumaaday markii dhallinyaro uu siray oo uu u sheegay in qadar la geynayo dabadeedna lagu tababaray dalka eritrea uu ka dagaalgeliyey etoobiya isla markaasina gobolka tigreega dagaaladii ka dhacay ay ka qayb qaateen iyagoo u shaqaynaya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan dad maraykana ayaa waxay ku dhaawacmeen weerar mar kale ka dhacay gudaha waddankaas wararka ka imaanaya maraykanka waxay sheegayaan in toogasha ay ka dhacday gobolka texas ee gudaha dalkaasi rag hubaysan ayaa bartamaha magaalada auston ee gobolka texas waxa ay ka geysteen toogasho aan loo meeldayin taas oo dhalisay waxyeelo ugu yaraantii saddex iyo toban ruux ayaa ku dhaawacantay toogashada kuwa oo qaar ka mid a xaaladooda caafimaad ay aada u liidato amaba u daran tahay sarkaal u hadlay booliiska gobolka waxa uu sheegay in ugu yaraantii laba ruux dhaawacyadoodu ay aada u liitaan laguna dabiibayo xarumaha caafimaadka ee gobolka laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii koox hubaysan ay rasaas oo ku fureen goob ay ka dhacaysay xaflad aroos oo ku taalla gobolka falorida ee dalka maraykanka taas oo ay ku dhinteen laba ruux sidoo kalena ay ku dhaawacmeen labaatan kale gudaha waddanka maraykanka waxaa aad ugu sii kordhaya weerarada toogashada ah ee ay geysanayaan muwaadiniinta maraykanka ah islamarkaana dhalinaya khasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan saaka waa inaga intaa